kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij idin soo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaalla deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbiyaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meela ka baxsanba magacaygu waa cabduqaadir jakaarta oo barnaamijka idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan kuu soo qaadan doono ayaa waxaa ka mid ah maamulka degmada wallaweyn oo heshiis kala dhex dhigay laba maleeshiya beeleed oo ku dagaalamay degmadaasi xarun lagu iibiyo birlibaaxa oo shaqo abuur u noqotay dad badan oo danyar ah oo ku nool magaalada gaalkacyo iyo bulshada degmada baardheere oo ka cabsi qaba inay saamayn ku yeelato duufaanta eliino ee laga hadalhayo haddii aan markaasi ku bilaabo dhegaystayaal maamulka degmada wallaweyn ayaa heshiis kala dhex dhigay laba maleeshiya beeleed oo ku dagaalamay gudaha degmadaasi colaadda degmada wallaweyn ayaa berihii lasoo dhaafay waxa ay noqotay mid soo laalaabata waxa ayna saameyn ku yeeshay issocodka dadka gaadiidka iyo ganacsiga magaaladaasi ha yeeshee maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose oo arrintaas soo farageliyey ayaa ugu dambeyntii heshiis kala dhex dhigay labada maleeshiya beeleed oo halkaas ku dagaalamay heshiiskaas ama wadahadalladaas oo socday muddo ka badan afar iyo labaatan maalmood warbixintan waxaa ka soo diray degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose wariyaha sooma ismaaciil khaliif axmed degmada wallaweyn waxaa ku soo laalaabtay colaad beeleedyo kuwa oo dad ay ku dhinteen qaarna ay ku dhaawacmeen sababayna barakac xoog leh waxaana hoosu dhac ay ku keeneen ganacsigii iyo tacbashadii beeraha wadahadalla socday muddo afar iyo labaatan maalmooda oo ay garwadeen ka ahaayeen guddi toddoba xubnood ah oo ka koobnaa beelaha degaa degmada wallaweyn oo aan ka mid ahayn kuwa dagaalamay ayaa maanta heshiis kala dhex dhigay labadii beelood ee dagaalamay guddiga oo la hadlay barnaamijka wadaagga ee sooma ayaa u sheegay in colaadaasi heshiis laga gaaray waxayna ku baaqeen in shacabka ay bilaabaan nool maalmeedkoodii caadiga ahaa kolley dagaalkii wallaweyn lamada beelood ku dhiye ilaahay hagaagsanoo afjare gududiyo ena todoba qofood gud iyo arrintaas ka jirti geega labaatan iyo afar e oo bella tomonaad tum iyo lix roogto maalintan asniin eta ilaa ilaahaysanoo afjare nabadaas ninka dhammaate kulley lamadii qabiil insha allah geega aadoy awko macnaa wal dhibaato ema yaalo degmada wanlaweyn nadiif waay alxamdulilaahi noo aqbale labaatan iyo afar beri iyo haajiyaas ka jirli todobaada guddi iyo guddoomiyaha iyo isla jirna hadda kolley insha allah ilaahay kheyran waafici kolley degmada wanlaweyn maa in sheegaane tuuriyaashee degmada meel kasto intii raadiya dhugsugaasi degmada wanlaweyn kheyr allah siiyo oo war ku sugaasi nabadaa jirta nabadaa aana lamaale e nabadaa naas ladhuuga e wal dhibaata ima jiraan sacaduunkaaga ku bilaawto shidi meelanuunku dhammaate lamadii walaalo ahaayeen is efiyeen inti walaal e deegaankan ku naxaaso oo muslimiin eh dal iyo dibid roogta soomaali eh dagaalkii deegaanka wanlaweyn may siin sheegaane oona siin caddaayaane oona al abyooyaane inaan noo dhammaadi walaalkaayna erdha walaalkaayna hubeer lamadiyo in gacan idiiska jiidi nabadgeliya buut dhiidi walliniiska kooyaaw iyo walliniis haaysada an lahayne amar ilaaheey gaarwa amar kale ilaaheeyaa le una ma lihin unumay sheego korneertii hadda geega geegaasnoo dhammaad waxaan wallaweyn agagaarkiisa iyo wixii ku nool aan wacdaynaynahay inay nabadgelye dhacday in walaalkii maxaan ku sheegaya oo isku oo dagaalsanay nabadgelye ay ka dhexdhacday odayaashii ay ka rideen oo ilaahay ha ka ridi annaga kama ridi karne nala qaateen odayaashooda oqaashooda ee culummadooda waxgaradkoodana kulli ay nala qaateen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu unagoo ah guddigii shaqaaqooyinkii oo kudhiida degmada wanlaweyn oo aan taaganaayey afar iyoona iyo labaatan maalmood oo aan dhabar adeegay ayaa inta fadhiida shir jaraa'idkaas maa in qabanay nabaddii una soo daadihiyaani oo marba gogol an fadheedaani habeen iyo dharaar una an taaganayni dhibaatooyinkaas alxamdulilah ilaahay baa ka mahadsan ilaahayaa niin fududaayey intii dhimata alihi naxariista intii dhaawacantana allahay unboogu dhayo dagaal may waa wiilaa ka dhimidee may wiilma ka dhaladaaw rag gogoshiisa waa nabad yaalka maamaahaas soomaalida rag gogoliis nabad leeyo as'aaska nolosha bini'aadamkana nabad waaye alxamdulilah shaqaaqooyinkii ilaahayaa gacanaysiiye lamadii beelood uuna ka dhex jirna iyaantuun afar iyoona iyo labaatan maalmood iyadoo ka qanacsan heshiis ah alkhasbiin iyagoo raalle ah iyo lamadii meelood aslaax baynunaas ayaa ku suubiine labadii meelood wal damba soo nagadaa ma jiro wal soo nagada doonana ma jiro ilaahay amar shay gooniwa ilaahay amar iskule ilaahay sii doona weeldhadee laakiin inta iyadoo liisdhaaraysiiye axaddi la galay wal dhibaato dambe inni soo nagane ayaa lakiballame dalka iyo dibidda intii roogto inaan nabadda buuxda ilaahayna siiye oo niin dhiidi lan ishaysada in lahayna isdhal isdhexgal bulsho bilaawata liiska dhex jiro lama ganacsi shayse toos ah in furdaaw ee uqdad iyo cowlka qaad in lahayna oo saaska dhammaate ayaa in sheegaane dalka iyo dibidda intii roogto sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa goobta heshiiskaasi guddoomiyaha degmada cabdixakiin cabdulaahi maxamed waxauna u mahadceliyey guddigan oo muddo dheer u soo dhabar adeegay heshiisiinta beelahan walaalaha ah waxauna ballan qaaday in wixii uga aadan ka maamul ahaan ka shaqayn doonaan ayna ka hortegi doonaan wax kasta oo fashilinaya heshiiskani alxamdulilah dhibaatadii ama shaqadii maanta ayaa gogashii labada dhinac lagu soo afjaray waxayna soo qaateen nabad buuxda ka maamul ahaan waxaan u mahad celinaynaa odayaashaas siddeedda xubnood ah oo ka madax bannaanaan labada dhinac oo ayagana walaalaha deegaanka ka socday insha allah ka maamul ahaan anigoo magaca maamulka ku hadlaayo waa soo dhoweynaynaa arrintaas wixii dhiman insha allah ka maamul ahaan doorka aan ku leenahay ayaan ka qayb qaadan doonnaa wacyigelin badanna u suubin doonnaa bulshada qaybeeda kala duwan iyo qabiiladaba kolleyba qof walba waa og yahay nabadgelyo darada waxay tahay dhibaatada ay leedahay soddon sana waddankan qallaasay dhibaato ku soo jiray haddee cid faa'ide ma jirto marka insha allah waxaan u rajaynayaa magaalada waa nabad bulshada waa isdhexgalayaan dadkii waa wada shaqaysanayaan ganacsigu waa furan yahay dhammaystirkii intii yara dhammaystir oo dhanneedna maantaa lasoo dhammaystiray aad ay aad aan ugu faraxsanahay waan uga mahad celinayaa guddigii odayaasha maanta iigu yimid gurigeyga oo dee soo gaarsiiyey fariintii ugu dambeysay oo aad dadkii ay u sugaayeen dhegtooda u daarneed oo subaxdii xataa dee raadiyaha wallaweyna mararka qaar dhegeystaayo oo subaxdii xataa seekibaridii barnaamijka seekibaridii aad u ducaysanayay saaka ka mid aheyd bulshada qaybeeda kala duwan waxaan idin insha allah idin sheegayaa in ay soo dhammaatay hawshii farxad ku wada noolaada reer wallaweyn colaadaha abaaraha iyo dhibaatooyinka ku soo laalaabtay degmada ayaa waxa ay ka dhigeen degmo uu aad u liito habnololeedkeeda ismaaciil khaliif barnaamijka wadaagga sooma wallaweyn markaana gaalkacyo xarun lagu iibo birlibaaxa ayaa shaqo abuur waxay u noqotay dad badan oo danyar ah oo ku nool magaalada gaalkacyo xaruntan ayaa hadda waxaa shaqo ka haya dhalinyaro fara badan oo danyar ah sidoo kalena waxaa ka faa'iidaystay dad badan oo shaqo abuur ay u noqotay kuwaas oo nolosha qoyskooda iyo toodaba ku maareeya haddaba fartuun cabdiraxmaan diini oo ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa warbixintaa soo dirtay cabdulaahi iidow oo ku nool baadiyaha magaalada gaalkacyo waxay ka mid tahay soddon qof oo noloshooda ka maareeya soo uruurinta biraha jaqafyada ee loo yaqaano birlabaaxa waxay sheegtay inay bilowday shaqadaani muddo laba sana ka hor ah iyadoo weyday waxa ay ka shaqayso kadibna waxay bilowday inay soo aruuriso biraha ayna iibiso waxay ka kala keentaa xaarxaar iyo ceel aqwaan oo qiyaas ahaan gaalkacyo u jira toban ilaa shan kilomitir waxayna ka mid ahayd markii hore dadkii laga soo qaxiyey magaalada laasacaano oo ay ku noolaayeen iyada iyo qoyskeedu waxay sheegtay inay ka shaqaysan jireen laasacaano iyada iyo ninkeedu ayna nolosha maaraysan jireen waxay tiri waxaan ka shaqayn jiray nadaafadda isaguona wuxuu ahaa farsamo yaqaan ka shaqeeya qalabka dhismaha ee buluketiga haddase wax waliba waa ay isbedeleenoo isagu waa shaqo la-aan waxay iyadu keentana kuma filna qoyska waxay yimaadeen magaalo iyo deegaan cusub oo aysan shaqadiisa aqoon waxay tiri waxaan ka helo biraha kuma filna qoyskayga uu ka kooban kow iyo toban qof waxay noo tahay bilow fiican maalinkeenna oo aan dabka ilmaha ugu sii shito kiiladii waxaa la iga siiyaa laba sinti haddaan soo uruuriyo labaatan kiilo maalintii waxaan ka helaa laba doolar oo aan ilmaha dabka ugu sii shito waxay sheegtay inay ku dhiirigeliyeen gabdha ay magaalada gaalkacyo ku baratay oo iyaguna shaqada noloshooda ka maareeya
shaqadan waxaan ku shaqaynaya laba sano buura ah goolna waxaan ka imaaday naasaanadan ka imaaday dadka naasaana ku sooqaya ah markii aan ka imaaday gabdho ku shaqaysana aan arkay markaasay gasha naasaanood dadkii lasoo raafiyay aan ku jiray labada san i barka magaalayaalkan ku jira laga soo raafay magaaladan ku jiray marka halkaan imaaday shaqo kale waa afgaran waaye oo waxaan birahan la aruurinaya gabdha ku shaqaysana arkaynan laba sano kama yar ii sheeg hadda magaalada gaalkaayaan ku noolnahay waxaasan ka shaqayna waxaa allaad waxa kale unahanqaynana ma jirto berin hadda waa fogaaden waxaa loo aada arangle iyo haarhaar iyo loo aada meel fogaa lagu soo aruursada nuurta maxamed isaaq dheere waa hooyo siddeetan jir ah nolosha qoyskeeda ka maaraysa soo uruurinta biraha la tuuray ee birlibaaxa waxay sheegtay inay waday shaqadaani muddo laba sano ka hor ah sababtuna ay tahay in qoyskeeda oo ka kooban afar qof oo kale ah laba caruur ah oo walaalkeed dhintay dhalay iyo hooyadeed oo ruux ahaan iyada ka liidata ay iyadu u dhaqdhaqaaqdo waxay tiri aabe iyo hooyaba anaa ka ah qoyskeenna hase ahaato shaqadu way waa tahay waxaan ka kala waxaan kasoo kala uruuriyaa biraha calanley iyo xaarxaar oo kala ah magaalada iyo baadiyaha gaalkacyo waxay sheegtay in kiiladii laga siiyo hal sinti oo markay ugu badan tahay ay ka hesho maalinkii lacag dhan laba ama saddex dolar waxay tiri cidna iguma dhiirigelin shaqadane daruufba ay geysay waxay sheegtay in lacagta kasoo gasha shaqadani aysan ku filnayn dhammaan baahiyaha qoyskeeda oo iyadoo ku tiirsan waxay tiri ilaahay baa og waxa nolosheeda iska bedeli doonaa waase jeclaan lahaa in aan helo shaqatan qaban karo
alaikum waraxmatullahi wabarakaatu magagay nuurta maxamed isaaga dheere ergaa naasaanihayni naasaana ka shaqaysadaani dhulkahagani guuda tirtiraani wahana gahi gaalkaayo koyni gaalkaayo manti koyni lamasini roogni lamasini anu roogna edaasi dungaa ka shaqaysadaani hungurigay hungurigay dhiigili ma dhangati geekana arisay eri hungurig kedayla jarma dhankalami er maalintii lama dolar geeka in badata sidi dolar hana galaasi hana galahayd hata shalay dabkanamay oman geeka dabkanamay oman balayba wal nin gooyo waaye anaa dansaas ay tad aragahayta uniska dhihigelin dadkonayto mayka bahaane haarhaaryonaytahow aningemeudheer haa maya ba iska bedelni male yahay orosatakadan walninkashanamay lolanaani sidi o unankakoynaley manolokala hat unkala goneka haysan ma jirto adinne iyo gaalkana haarhaara haka gurigahayni maxamed cabdi xaashi waa mulkiilaha xarun lagu iibiyo birlibaaxoo gaalkacyo ku taal wuxuu sheegay in xaruntaani la furay sanadkii laba kun labaiyo labaatan ee bishii sagaalaad wuxuu sheegay in fikirka furitaanka meeshan ay lahayd hooyadiis oo itoobiya kasoo dhoofsan jirtay qudaarta wuxuu yidhi lacagta laga helay oo aada u badan bay nagu dhiirogelisay waxayna furan tahay xarunteennu hal sano iyo laba bilood waxaa ka shaqeeya afar qof dadkana waxran waxay dhan yihiin saddex boqol oo qof maalin kasta waxay noo yimaado uu biraha soo warwariya soddon qof waxaa kiiladii ka siinaa labo filiis wayna kala duwan yihiin biraha maartoo kale kiiladii waa saddex doolar waxayna u kala baxaan gasac macdan bateri maar iyo bir annagu waxaan sii iibinaa lixdan iyo shan sinti kiiladii ilaa hal doolar wuxuu sheegay inay u dhoofiyaan kaban itoobiya ku yaal ayna u isticmaalaan siyaabo kala duwan oo ay ka mid tahay sida agabyada wax lagu dhiso baabuurta celiska ah iyo biraha wuxuu sheegay inay waxyaabo badan kala kulmaan dadka sida in la yiraahdo qarax miyaad ka samaynaysaan waxaan wuxuu yiri dadku si fiican uma fahamsanaa waxaan waan ku faraxsanahay in qashinka lacag loo bedelo ayna dad badani meesheen ku xiran yihiin iyagoo noloshoodu ka maaraysanaya dadka waan ku dhiiragelinayaa in qashinka lacag loo bedelo magaceeda waxaa la yihahdaa maxamed cabdi xaashi shaqadan waxaa bilownay labada kun iyo labaiy labaatanka bishi sagaalaad gudaheeda hooyaday waa ka keentay etoobiya ayadaana bilowday waxaa nugula dhiiray lacagta laga helaya aa nugu dhiirigelisay oo faaiido badana furan tahay hal sano iyo laba bilood waxay dhan yihiin afar qof waxaan ka shaqayn jirnay hooyaday waa kasoo dhoofsan jirtay etoobiya qudaarta qudaarta ka ganacsi jirna waxay u kala baxaan gasac iyo bir caadiya iyo macdan intaas dhan bay u kala baxaan birta waxaan siinaa laba faliis baan siinaa kiilada ah gasacana waxaan siinaa hal filiis ka macdankan waxaan siinaa saddex filiis tan waxaan siinaa kiiladeeda saddex doolar baa siinaa kale markii laisku daro ayadoon la kala reebeyn waxaa la gadaa afartan sinti ilaa konton sinti intuu dhaxay macdankana waxaa la gadaa isaga adugu sideed sideed sinti ilaa hal doolar fartuun cabdiraxmaan diini sooma mahadsanid fartuun ugu dambayntiina ah bulshada ku nool degmada baardheere ee gobolka gado ayaa hadda waxay cabsi xoog ka qabaan inuu saameyn ku yeesho roobka laga cabsi qabo inuu ka do-o dalka sidoo kalena wata duufaanta ilino hore waxaa u jirtay in degmada baardheere ee gobolka gadow fatahaad ka dhacday uu sameeyey webiga degmadaasi mara ee jubba in ah saameyn uu ku yeeshay bulshada degmadaasi islamarkaana ay ku geeriyoodeen koo iyo labaatan ruux warbixintan waxaa degmada baardheere ka soo diray wariyaha sooma axmed cumar saalixi degmada baardheere ee gobolka gedow ayaa ka mid ah deegaannada laga cabsi qabo in ay saamayn ku yeelato fatahaadda elniino xilli roobeedka deerta ee nagu soo fool leh maadaama baardheere ay horey u soo martay dhibaatooyin ka dhashay fatahaado roobab culus iyo daadad ku soo rogmaday xaafadaha kala duwan ee magaalada sida kuwii ugu dambeeyey ee dhacay labaatan iyo kowgii ilaa labaatan iyo afartii bishii maarso ee sannadkan oo ay ku naf waayeen dad gaaray ilaa kow iyo labaatan ruux halka ilaa shan iyo toban kun oo qoysna ay ku barakaceen waxaana maalmihii la soo dhaafay isa soo tarayey digniinaha iyo khataraha ka soo baxaya hay-adaha samafalka kuwa saadaasha hawada qaramada midoobey wasaaradda gargaarka ee jubbaland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya oo sheegayey in laga cabsi qabo in dabaysha elniino iyo roobab ay wadato ay fatahaado ka geesan karaan qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya ee ay maraan webiyada jubba iyo shabeelle nabadoon faarax xiro guhad oo ah guddoomiyaha guddiga horumarinta degmada baardhere ganacsade calanuur maxamed oo ka mid ah guddiga ganacsatada deegaanka iyo abuukar xaajid oo ka mid ah guddiyada xaafadaha degmada baardheere ayaa durbaba bilaabay howl iskooda ah oo ay wax kaga qabanayaan togga weyn ee maraxaafadaha kaasoo bishii maarso ee sannadkan dad ka badan ilaa iyo kow iyo labaatan ruux ay ku naf waayeen halka kumanaan qoysna ay ku barakaceen diyaargaroow waxiliga roobka inaad nagala qayb qaadataan waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada degmada baardheere oo ayaguna qayb ka ah qaybta ugu muhiimsan ka ah oo diyaargarowga toggan ballaarintiisa horeyna uga soo qayb qaatay dhismaha buundada ee toggan weyn la saaray insha allahu tacaalaa waxaan rajaynaynaa dadaalkaas qaybta ugu muhiimsan bay ka yihiin haddana waxaan rajaynayaa in lasii laba jibaari doono waxaa kaloo noogu xigi doono goobta hadda aad aragta ee toggan fatahaadda keeno goobo kale ayaguna aan ka baqayn inay khataro badan ka imaan karaan sida webiga oo kale meelo badan oo asaga naftiisa uu ka jebiyo oo u baahan fatahaad inuu ka sameeyo ay suurtagal tahay asaga naftiisa in dadaal isku tashi ah laga sameeyo asaga naftiisana maaragtay ka hortagaa la sameeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
meelunu surugna arga haytaan togi baardheeru togi ilaa iyo afartii buundo eelbaka ku bahay ilaa webi galaayu may baahagna iska tashi suubini muslimiinta in iska hoyan ganacsatada odayaalka walgorodka madeliina ka ballagni ballangin ilaahay nii garab gali
waa mahadsan yihiin odayada odayada dhiga horreeyey nabadoon faarax iyo nabadoon abuukar wixii faahfaahin togan ku saabsanaa ayaga ayaa noo faahfaahiyey dhibkiina soo maray dhibkii dhacay afar roobabka hadda maarata hadduu ilaa yidhahdo ilaa xaggiisa aan ka rajaynayno nimayahow markaa anoo ku hadlaya magaca ganacsatada degmada baardheere waxaan ka si isilxaqaan ah oo iskaa wax u qabsa ah oo hadduu ilaa ay yidhaahdo bulshada aan ugu adeegayno waxaan ku bilownay togii maarata hadduu yidhahdo kurmaan togaan ah tog xirmay wadnuu noqday hadda tog lama dhihi karo wixii maanta ka dambeeyey in maarata hadduu ilaa yidhaahdo baashan hadda gadaashayna taagan ilaahay sabab nooga dhiga moogiye hadda wixii ka horreeyey tog lamaba dhigi karinba wadduu noqday sanadkii dhowaana maarata dhibka aragtowna gaarsiiyey ilaahay waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala sanadkan in ilaahay naga badbaadiyo xil roobaad baa la gelayaa insha allahu tacala marka waxaan rabnaa si ishilqaan ah inaan ku furanno cid noo maqan ma lahan ilaahay ka sokow cid maarata hadda maanta nama algelgelinaysa ma jirto si khatarahaasi looga feejignaado loogana gaashaato loona xoojiyo wacyigelinta bulshada ayaa ururada samafalka deegaanka waxay wadaan dadaallo ay kaga hortegayaan khatarahaasi sida uu ku warramayo asad maxamed cali oo ah ku-xigeenka madaxa xiriiriyaha barnaamijyada saado ee soomaaliya khatarihii way soo kordhayaan weli waxaa loo sii dhowaanayaa maalmihii lalahaa waxaa bilaabanaya robabkii iyo daadadkii weliba khatarahan waxaa sii kordhinaya waxaa weeye iyadoo laleeyahay roobku markuu bilowdo maalinkuu bilowdo wuxuu soconayaa saacado badan maalin laba maalin saddex maalin marka waxaan dhihi karnaa wiigga ama labada wiigi u horeysa bishan oktoobar sida dadka culimada saadaasha hawada ay sheegayaan olredy waa dhexgalnay wakhtigii lalahaa waxaa bilaabanaya roobabkii marka inta ilaa xad intaan ka ognahay iyo dignaynaha waa inay jiraan roobab xoog leh dabaylo wata daadad wata culayskoodii iyo xijmigoodii wuxuoda ay weeyihiin khatarahaasaa soo baxaya ilaa hadda axmedow horta dee marso roobkii da-ay oo dadku ay ku dhammaadeen si xumo dadku waxaa dilay waxay daadad kusoo rogmaday magaalada oo ka yimid magaalada meelaan ahayn waxaan ognahay haddaan reebaan reeranahay roob badan oo ka da-ay magaalada ma jirin laakiin dadka waxaa dilay waxay ahayn tooga oo keenay biyo roobab meelo kale ka da-ay laakiin middan waxay kaga bedelan tahay oo ay kaga khatar badan tahay meeshaan daadkiina waa imaanaya roobkiina waa da-ay weliba waxay leeyihiin dadka aqoonta u leh saadaasha hawada dhibaatada iyo cabsida waxaa keenaya waxaa waaye roobkii oo qaadanaya wakhti badan waxaa laga yaabaa inuu do-o saacado badan maalmo maalin laba maalin inuu do-o waxaa imaanaysa marka roobkaas meelo badan ka da-ay oo weliba dhul ballaarin ku dii doona inuu keeni karo doodad in webiga biyo keeni doono in roobka cirka uu ka imaan doono marka waxaa la dhihi karaa roobkaas khatartaas waxay ahayd khatar waxay ahayd khatar zaa'ida waxay ahayd khatar yar marka loo fiiriyo hadda waxa laga hadlayo hadda waxaan ka hadlayna waxa waaye waa fatahaad waa roob waa wax maaragtay qayrul caadiya waa daayir buruluqo waxa laga hadlayo marka hadda laga hadlayo iyo wixii aan soo marnay oo khatarta ahayd oo dhibka keentay waxay u kala macnaha waa wax aad u kala badan waaye axmed cumar saalixi iyo barnaamijka wadaagga sooma baar dheere
intaas ayaan maantana dhegaystayaal kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaanse dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka oo ah sidee looga hortegi karaa cudurrada ka dhasha xilli roobaadka ka da'a dalkeenna nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xidhiiraya taleefoonnada idaacaddan mahadsanidin